kulanka oo ahaa kii labaad oo xildhibaanada koonfur galbeed ay kaga doodayeen musuq maasuq lagu eedeeyey guddiga gurmudka abaaraha koonfur galbeed ayaa waxaa shirgudoominayey guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyadoona madaxda guddiga ay fadhiyeen kulanka dooda xildhibaanada qaar oo la dhageystay ayaa waxaa madaxda guddiga gurmudka abaaraha oo kulanka goobjoog ka ahaa sida guddoomiyaha guddiga madoobe nuunow maxamed wasiirka xanaanada xoolaha iyo ku-xigeenkiisa sheekh xasan ibraahim lugbuur ahna wasiirka maaliyadda hadalo ay goobta ka jeediyeen ay isaga difaaceen eedeymaha ahaa inay isdabamarin ay ku sameeyeen lacagihii iyo gargaarkii ku soo dhacay
weli taas wali qabeehe barlamaanka mahkagudune laha walaylu kufadaay walay ku jari baydhow wal sheegi dhibaatoy dheefaatoy laakiin kafadaw suubiyoy laakiin maylay laha ku qaaday hata baydhow way fayidahayta in xildhibaanada degmooyinka oo dhan liseedu dhibku ku jari laha gudbi taas taasaare runtii qaxooti fara badan liintira koobo korn maalin kasta waltira koobe hadii la ero maalin kasta walaha ka dara maayangaa baydhow ha ka gulgulohay
taas waxaan leenahay wixii annagana soo gaaray oo lacag ah ayadoo maqal iyo muuqaal iyo qoraal ah ayaan soo hordhigaynaa guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha xisaab celin ayaan keenaynaa markaas kadib wixii ka soo baxa ayaa laga hadlayaa go-aanka annaga aan qabnana waxaa weeye ciddii ku xadgudubta wixii loogu talagalay masaakiinta in nidaamka dawliga ah ama shuruucda dalka la waafajiyo
guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna ayaa gebagabadii sheegay in la samayn doono guddi xildhibaano ah oo kor kala socon doona howlaha gargaarka ee ay samaynayaan guddiga gurmudka abaaraha
guddi gaara oo heer baarlamaan ah guddigaasoo hawshiisu waxay noqon doonto sharciyadiisaan u samayn doona waajibaadkiisa isla markaasna aan sida ugu dhaqsaha badan usoo magacaabi doono si ayaguna sida ugu dhaqsaha badanna markaa ay u howlgalaan wixii intaa ka dambeeya maalinka guddigaas uu howlgalo asaga ayaa nooga wakiil ah haddaanu nahay xildhibaanada baarlamanka la tashigi un baanu annagana wax kusoo magacaabaynaa beri kulanka ugu horeeya waxaa yeelan doona guddiga joogtada ee baarlamanka markaa de la tashigi haddii uu yahay marka guddiyadii baarlamanka iyo iyo xubno baarlamanka ka mida guddoomiye la tasho arrintaa kala tasho waa waa taan iclaami waa kala tashanaya waa kala fadhigii ugu horreeyey oo ay xildhibaanada koonfur galbeed ay ku sameeyaan la xisaabtan iyadoo ay soo hor joogsadeen guddiga gurmudka abaaraha balse kalfadhyadii ka horreeyey kan hadda furan oo ah kii saddexaad ayaysan xildhibaanada ku qabanin hawshii loo idmaday tan iyo markii la aasaasay muxudiin xusni magaalada baydhabo